baabiyo oo kitaabka ka mid ah lafdigiisa iyo macnihiisa labada mid kastoo ka mida waa la yska rabaa qof walboo dadka ka midana waa laga rabaa lafdigiisa iyo macnihiisa haddii uu bato oo lafdigiisa iyo macnihiisu wax laysku keeni waayo ou noqdo waa la dhihi karaa waa u batay ha nagala yareeyo laakiin layskugu cudur daari maayo haddii aan la yidhaahdo in lafdiga la keeni waayo xifdigiisa ama macnihi macnihii la akriyey iyo kitaabka macnihiisa la keeni waayo layskugu cudur daari maayo layskugu cudur daari maayo haddii aan la yidhahdo qofku haddayba farta taqaano intaas loogu cudur daari maayo cashir walbana waxaa la rabaa waktigiisa in la ilaaliyo waktiga cashirka u dhegsan ka hor in qof walba hu joogto waay waktiga cashirka u dhegan ka hor in qof walba hu joogto diyaargarowdo xilliga waktiga cashirka u dhegan waa la bilaaba hadii a la yidhaha cashirkaa bilaaba laysu sugi maayo laysu sugi maayo hadii a la yidhaha haddii quraacdu daahdo ama qadadu daahdo ama xilligadu xerta wax lagu daahiyana dabaaqa waa lala hadla hadii a la yidhaha eeda isagaa iskale laakiin xertii xilligii kitaabkii la bilaabi lahaa wax soo qaad qaadee oo markaas kadib musqula gelgeli xernimo maha taas la iska yeeli maha hadii a la yidhaha bismi illaahi araxmaan araxiim iclam raximaka allah anahu yajibu calayna tacalumu arbaci masaa'ila alula alcilmu wahuwa macrifat اllahi wamacrifatu nabiyihi wamacrifatu diini اlislaami biladila athaaniyatu alcamalu bihi الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوافوا بالحق وتوافوا بالصبر waxaan bilaabaynaa mir maanta kitaabkii ahaa alusuul athalaatha usuushii iyo asaladii saddexda ahaa saddexdan asalna waa noo imaan doonaan haddii aan la yidhaahdo kitaabkana waxaa qoray sheikh la yidhaha maxamed ibni cabdilwahaab annajdi raxmat ullahi calayhi maxamed ibni cabdilwahaab annajdi ayaa qoray waana kitaab ku qotoma aayad iyo xadiid wax walba uu sheego daliilkiisaa raacsan waana kitaab mawduuca uu ka hadlahu ou yahay altawxiidu ila allahi subxaanahu wa tacaala atawxiidu tawxiidu lilah altawxiidu lilah ilahay in cibaadada loo kali yeelo subxaanahu wa tacaala ilaahay dadka abuuray una abuuray dadka inay caabudaan in cibaadada loo gaar yeelo oo cibaadada loo khasiso ayaa kitaabka aan ku saabsan yahay wax kale ka hadli ma doono haddii aan la yidhaha aqlabka wuxuu ku saabsan yahay waa waxaas iyo arrimahaas arrimo uun la xiriira shiiku bismi illaahi araxmaan araxiim oo kitaab ku bilaabo iclam ogaaw oo baro iclam ogaaw oo baro oo cilmi u yeelo raximaka allaahu allaha kuu naxariistee waxaad barataa ood cilmi u yeelataa allaha kuu naxariistee adduun iyo aakhirabe annahu yajibu inuu waajibaayo calaynaa dusheenna haddaan muslimiin nahay uu nagu waajibaayo tacalumu arbaci masaa'ila afar mas'alo barashadoodu inay nagu waajibayaan ogaaw qof walbow ilaahay ha ku naxariistee ama rag noqo ama dumar noqo ama yaraaw ama weynaaw ee waxaad ogaataa annahu yajibu inuu waajibayo calaynaa dusheenna uu ku waajibayo tacalumu arbaci masaa'ila afar mas'alo barashadeedu inay nagu waajibayso ogaaw afar mas'alo afar arrimood inaan barannahay inay waajib nagu tahay ogaaw waxyaabaha waajibka nagu ah waa badan yihiin laakiin si gaar ah afar arrimood oon sheegi doono inay si gaar ah waajib noogu yihiin inaan baranno oon wax ka aqoonnahay ogaaw qof walbo iclam ogaaw oo barow irsho iclam ogaaw oo baro waay oo cilmi u yeelo raximaka allaahu allah kuu naxariistee shiiku kitaabkiina waa kuu alifay masaa-ishii waa kuu qoray haddana uu ducuu kugu sii daray shaygii markuu kaa dhaadhicinayay oo uu kuu sheegayay raximaka allahu allah kuu naxariistee waxaad ogaataa annahu yajibu calaynaa inay annaga dusheenna ay ku waajibayso inay nagu waajibayso tacalumu arbaci masaa'ila saddex mas'alo afar mas'alo barashadeedu afar mas'alo barashadeedu inuu waajibi ogaw aluulaa midda koobaad alcilmu waa inaan cilmi u yeelano cilmi inaan yeelano shayga koobaad oo nagu waajiba waa maxay alcilmu waay waa in wax la barto waay waxbarashaduna iyo qofku inay wax taqaanana waa qof walba waa ku waajib طلب العلم وصامر حديثه فريضة على كل مسلم علمك قف إنه ضلبه قف والبقى مسلم واجب كتب علم قف إنه ضلبه أو علم يشو أو حلاشي حارانتا كلا يقانو شركك يتوحيدك كلا يقانو صندا يبدعدا كلا يقانو وحي إلهي كرهي وحي إلهي فرعو يقانو قف والبقى واجب إلهي سبحانه وتعالى عباده سبتك نوال واجبه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلى إليه سبحانه وتعالى sidii marka qofku waa loo caabudi lahaa inuu bartana waa ku waajib qofkaas cilmigana dhowr maran sheegnay oon soo martay laba qaybood u qaybsamaa qayb kamiduhu qof walba farducayn ku yahay qayb kamidana waa fardu kifaa'iyo dadka qayb kamiduhu hadday u qumaan oo ay bartaan inta kale waajibku waa ka dhacaan qaybta farducaynka oo qof walba farducaynka ku ah waxa waaye qofku say aan loo caabudi laheyd inay barato waay qof walba sida iyadu aan loo caabudi laheyd oo cibaadadu u saxmi laheyd inay barato waay culumtaasna waxaa u fadli badan cilmu tawxiid waa meesha diinta laga soo galo laa ilaaha illa allahu maxamed rasuulullah tawxiidka wa shayga waxa weeye cibaadada midka ugu fadliga badan waa tawxiid waa ilaahay cibaadada loo gaar yeelo ilaahay cibaadada loo gaar yeelo wa waana shaygii ambiyada ilaahay oo dhan ay ka midaysnaayeen tawxiidku gaar ahaan tawxiidku macnihiisu horta tawxiidku waa keliyeelid keliyeelid ilaahay la keli yeelo maxaa lagu keli yeelaa ilaahay waxaa ilahay lagu keli yeelaa wixii ilaahay subxaana watacaala uu keligiis ku yahay wixii ilaahay uu keligi leeyahay ou gaar leeyahay ilahay lagu gaar yeelaa subxaana wa tacaala ilaahay dadka asagaa abuura keligiisa cid la abuurta miyaa jirta waa keligiis wax wa abuura arsaaqdana asagaa bixiya keligiis subxaana wa tacaala maamulkana ilahay keligii asagaa wax maamula waxa keligii asagaa wax dila asagaana keligii wax nooleeya ilaahay subxaana wa tacaala waxaasoo dhan waxaa la rabaa ilahay inaan cid loogu darin oo ilaahay loo gaar yeelo subxaana wa tacaala tawxiid waay waa gaaryeelid ilaahay loo gaar yeela wuxuu gaarka la ahaa subxaana wa tacaala tawxiidkaas waxaa la yidhaha tawxiidu alrububiya la yidhaha rabbinimada in ilahay loo ictiraafo marka xigta waxaa la rabaa ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa wuxuu u abuuray inay caabudaan asaga keligiisaana cibaado mudan cid aan asaga ahayn oo cibaadalana ma jirto allahi subxaana wa tacaala arrinta labaad oo la rabo in ilaahay loo gaar yeelo oo ilaahay keligii leeyahay oo gaarka leeyahay addoommadana laga rabo inay ilaahay u gaar yeelaan oyse cid kale alla ugu darin waa cibaadada waay cibaadada markaad aa haddaad waxa caabuda alla caabud subxaana wa tacaala cid kale cibaadaha ugu darin haddaad cibaadada ilaahay subxaana wa tacaala aad ka daydo cid kale cibaadada siido waa gaalowday haddaad ilaahay cibaadada siido laakiin aad cibaadada ilaahay cid kale la siidana oo alla iyo cid kale cibaadada aad iskugu dartana mushrika la sheega adiga waayo mushriknimadu waa saas mushriknimadu waa in ilaahay iyo cid kale wax la wadaajiyo waay wixii ilahay keligii u mudnaa cibaadada ilahay ayaa keligii iskale subxaana wa tacaala haddaad marka ilaahay cid kale ugu darto ilaahay iyo ciddaasaad shirka waxaad iskaga dhigtay waxaan shirkana kuma aha ilahay iyo cid kale cibaadada ilahay keligaa sigaa iskale cibaadada subxaana wa tacaala marka shaygaas cibaadadana waxaa rabaa in ilahay loo gaar yeelo subxaana wa tacaala waa tawxiid iyaduna waxaa kaloo tawxiida ilahay wuxuu leeyahy asmaa iyo sifooyin uu leeyahy asmaa magacyo uu ku magacaaban yahay oo isagu isku magacaabay oo nabigu isku magacaabay calayhi salaatu wasalaam iyo tilmaamo ilahay isagu isku tilmaamay nabiguisuna ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam sidoo kale waxaad rabaa magacyadaasna inaad alla ku magacaawdo tilmaamahaasna alla aad ku tilmaamto ilahay magacyadiisa iyo tilmaamihiisana aad cid la cid aad cid ugu darin ayadaasna waxaad rabaa inaad alla u gaar yeesho alla uqurt u qirtood u sugto alla u qirto oo aad alla u sugto saddexdaas qaybood waxaa la rabaa ilahay isaga keligiis lehay inaad ilahay loogu gaar yeelo intuba tawxiid soo gudagelaya marka tawxiidkaas marka qaybta saddexaad oo ah midka cibaadada ku saabsan oo ah in ilaahay cibaadada loo gaar yeelo ayaa kitaab kusaabsan yahay in badan oo kamid a aa kitaab kusaabsan haa doona hadaa la yidhaha qaybaha kale kuwa kusaabsan waa noo imaan doonaan laakiin kan wuxuu u badan yahay inuu kusaabsan yahi o ka hadli doono waxaa kusaabsan ilahay in cibaadada loo gaar yeelo subxaanahu watacaala waana tawxiidka ilahay ambiyada dhan uu la soo diray walaqad bacatnaa fi kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu daaquuta ilahay leey cid walba rasuulaan usoo dirnay rasuulkaas maxaa lala soo diray an icbudu llaha ilahila war alle keligii caabuda oo cibaadada ugaar yeela wajtanibuu adaaquuta daaquudkana ka dheeraada daaquudka waxaa laga wadaa wax ilahay ka soo haro la caabudo ilahay cibaadada cid kale hala siinina in ilahay cibaadada cid kale la siiyaha waa shirki waa kufri waa gaalnimo waa waxaan banaanayn ha laga dheeraado ha laga fogaado wama arsalnaa min qablika min rasuulin ila nuuxii ilayhi anahu laa ilaha ila ana facbuduna ilah ilay hortaan rasuul soomaanaan diri nabi maxamedo ilaa hataan soo dirnana waxaan u waxyoohayne anahu laa ilaha ila ana facbuduun wardadow ilaah aan aniga ahayn ma lihidine macbuud aan aniga ahayn ma lihdin cid cibaado mudan oon aniga ahayn ma jirte aniga cibaadada i gaar yeela wardadow i caabuda oo cibaadada weliba i gaar yeela saasa ilaha ilah subxaanahu watacaala marka waa tawxiid arrintaas arrin aada u muhiima waay arrin qofkii xaqiijiyahu u liibaana addunya aakhira waay arrin qofkii war ka galaahu ama aan wada xaqiijin ama uun wax kamida uun kay ka khaldamaana khatar uu ku sugan yaha waaye aakhirada khatar weyn uu ku sugan yahay ilahayna subxaana watacaala dunuubta dhan waa dhaafaa haddaanan ke loo tooba keenin oo aan dembiga laga tooba keenin ciddau doono u dhaafaa ciddau doono ilaahay dunuubta haddaanan ke laga tooba keenin intayna taalle akaatee ciddau doono u dhaafaa markii hal dembi laga reebo halkaas dembi waa dembi ma ashirku billah maxaana u daliila in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duna dalika liman yashaa ilaahay subxaana watacaala dembiga shirkiga ah dembiga shirkiga lagu sheegaha waa tawxiidkii wax kasoo horjeeda waay kaliyeelidii alle cibaadada loo keli yeelayey oo lagu gaar yeelayey haddaan lagu gaar yeelin oo ilaahay cibaadadiisa cid kale loogu daro intaad rabtaba ciddaas ka siiya haddaad rabtaba ciddaas cibaadada u yareeye waxaad noqeen mushrigaad noqeen dembigaas shirkiaad ku dhece ilahayna dembigaas dhaafi maayo ma dhaafa waa un lagugu cadaaba ahlunaarad ku noqeen marka waa khatar dembiga shirkiga ah tawxiidkuna waa muhiim tawxiidku waa muhiim waayahay iclam ogaw raximaka allahu anahu yajibu inuu waajibayo calayna dusheena uu ku waajibayo tacalumu arbaci masaa'ila afar masalo barashadeed inaynugu waajibi ogaw alulaa midda koobaad alcilmu waa inaan cilmi yeelano qof walbo dadka muslimiinta kamida waxaa laga rabaa inuu cilmi yeesho xalaashii xaraanta ku kala saaro cilmi barashaduna waa waajib wa huwa cilmiguna macrifat ullahi ilaahayoo la garto waay ilaahayoo la barto waay ilahay subxaana watacaala barasha u baahan yahay ilaaha waayo sifooyinkiisu waa maxay muxuu mudan yahay muxuusan mudnayn barashay ubaahan tahay ilahay ku abuuray waayo cibaadada kugu lahaa wa huwa macrifat ullahi alla oo la barto waayo cilmigu wa macrifatu nabiyihi sala allahu calayhi wasalama adigu ilaahay ma ada arag kulamana uusaa hadleen oo toos kulama hadline cidaa fartiinta lagugu soo dhiibay ee risaalade ciddii fartiinta iyo risaalada lagugu soo dhiibana waa inaad taqaano laftirkeedu maxay mudan tahay maxay ahayd xuquuqday leedaha waa maxay oo dadka ay ku leedahay axwaashii ku saabsan nabi maxamed alayhi isalaatu wasalaam wa huwa cilmigu macrifat ullahi waa barashada alle subxaanahu watacaala iyo wa macrifatu nabiyihi iyo nabigiisa calayhi salaatu wasalaam maxameda oo la barto asnaa iyo wa macrifatu diin lislaami iyo diinta islaamka funuunteeda kala duwan oo la barto cilmiga la sheega waa kaas waxaa lagaa rabaa inaad ilahay taqaa subxaana watacaala wixii ilaahay subxaana watacaala uu mudan yahay waxuusan mudnayn wixii ilaahay uu xarimay waxuusan xarimin sifooyinka alle waxaas oo dhan nabigiisa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaamna waa inaad barato nabigiisa nabi maxameda calayhi salaatu wasalaamna waa inaad burato xuquuqdiisa aad taqaano xuquuqda nabigana waxaa kamid a in la ateeco calayhi salaatu wasalaam wax allaala wuxuu dadka faro la fartoomo wax allaala wuxuu dadka reebana laga haro ilaahayna aan lagu caabudin wixii isagoo sharciyeya maanaa wax kale aan lagu caabudin barashada nabi maxamed ay kamid taha waxyaabaha xuquuqda oo nabigu leeyahy waxaa kamid a inaan ilaahay lagu caabudin oon ilaahay loogu dhawaanin wax nabi maxamed uu jideeyey oo nabi maxamed ilahay ugu dhawaado maana calayhi salaatu wasalaam wa macrifatu diini lislaami shayga saddexaad oo soo gudagelah cilmiga lagaa rabo waxaa ka mid a wuxuu yahay wa macrifatu diini lislaami diinta islaamka barashadeeda diinta islaamku barashaydeeda waxaa la rabaa inaad tawxiidka barato salaada barato soonka barato xalaasha barato xaaraanta barato wax allaala wuxuu qur-aanka ku saabsan axkaamtiisa barato axkaamta axaadiista barato axaadiista nabiga caleyhi isalaatu wasalaam iyo qur-aanka iyo diinta ilahay o dhan waa inaad barato wa macrifatu diin lislaami waxaa soo gudagala cilmiga waajibka oo qof walba lagu waajibiyey diinta islaamka barashadeeda see loo baranaa diinta islaamka ma wax walba oo qofku ku tiraahdo oy ku tiraa diinta islaamka waayo diin islaam inay taa u qaadane maya biladilati adiladaa lagu baraa iyadoo adiladeeda wadato adilada wixii shaygaan cadaynta u ahay waay shaygaan matalan waxaa lagu yihi xaaraam waay waa in qofku ay la timaadaa xujo iyo cadayn sheegaya in shaygaanu xaaraam yahay xagee laga keenaa xujadaas iyo daliilkaas kitaabka qur-aanka iyo iyo sunada nabiga caleyhi salaatu wasalaam kitaabka qur-aanka iyo sunada nabiga wax ka daliido qofku shaygan waa xaaraamay ku tiri daliil u keen ama kitaab qur-aan ama suna nabiga caleyhi salaatu wasalaam hadday labada mid u keeni weydo labana inaad siin hadday labada mid u keeni weydo qofkaas warkiisu qaadasho ma leh qofka warkiisu wuxuu qaadasho kuleeyahay oo in ilaahay lagu caabudo oo ku mudnaana warkaas oo qofku sheegay in warku uu leeyahay wax xoojiya oo daliil ah oo ama kitaab ilaahay ama suna nabiga caleyhi salaatu wasalaam matalan qofka wuxuu ku tiri shaygaan waa tawxiid ilaahay cibaado ilaahay waaye cid kalena ma sii kartid in shaygaanu cibaado yahay waa in daliiloo keeno shaygaan wuxuu ku yidhi shirki waaye shirkiguna waa dembi daliila laga rabaa shaygaan wuxuu ku yidhi sunno waaye nabi maxamed uu ka sugnaaday ama waa dariiqii nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ama ilahay in lagu caabudo waa shay layska rabo daliila laga rabaa qofka caddayn inuu yidhaahdo qaala allahu kada hadduu waayo qaala nabiyu sala allahu caleyh wasalam kada saasaa laga raba ilahay yaa saas yidhi nabigaa saas yidhi caleyhi salaatu wasalaam ama uu ijmaaca muslimiinta soo naqliyo ee muslimiintu kuma ijmaacaan sida nabigu wa sheegay caleyhi salaatu wasalaam wax baatil ah iskuma waafaqaan wax baatil ah iskuma waafaqaan intaas inuu keenaa raba intaas waxaan lahayn ha kullu goyn waxaan daliil leeyahay ha kullu goyn kitaabkan waxyaabaha uu kutubta kale uga dugnaan doono oo qaaliga ku yaha waxaa kamid ah shay walba u sheego daliil u keeni doonaa kutubta sheekh maxamed cabdilwahaabna waa saas shay walba u keeno aayad ama xadiis usoo daliilaha hadaa la yidhahdo dad badanaana waxay qaliilaan shiikhayo kutubtiisa dadkana waa ku diraan laakiin shiiku horta waa bashar waa bini aadam rasuulla maaha waa gefi karaa waana asiibi karaa qofku markii qofkaan dhaliisho matalan oo tidhaahdo ninkaanu dadka wax khaldan u faraa ama wax khaldan u dadka amraa ama caqidadiisu ma saxna kitaabkaana kitaab la akrista maaha in la akristana ma mudna waxaa la weydiinaa muxuu sheegay oon daliil lahayn ama masalada uu ku gafay keena la dhahaa hadda matala usuulusalaadka oo kale qofkay dhaliishaa oo soo akrisato hal masalo oo masaa-ishiisa ka mid ah ha keento ha tihahdo masaladan waa khalad inay khalad tahana waxaa u daliila aayadaas qur-aanka iyo xadiiskaas nabiga caleyhi salaatu wasalaam ku raaci mayno shiikha kitaabka qoray laakiin masalo masaa-isha shiikhu uu sheegay masalo walba hadduu daliilkeedii keenay ama aayad qur-aan uu ka daliiliyey ama xadiis nabi uu kusoo daliiliyey waxa aad wax uga sheegtaahu adaa jisan meel kale aad ka jiranta hadda ka horan waxaan xustaa kitaabkan ayadoo la akraa ani wuxuu yidhi kitaabka laydin akriyaa huwa kitaab dadka lagu baadiyeeyo kitaab dadka lagu baadiyeeyo waaye annaan sheikhaan ahay culummada muslimiinta kamid a waa kaagadigaha kitaabka ka leexo ninka saas laleeyahana waa nin iska ibtidaa'igo kitaab akriska uu ku cusub yahay kitaabkii u qaaday shiikhii saasaa u geeyey markaasuu yidhi waa kan kitaabka lay akriyaa buyidhi waxaad maanta iga tustaa meesha uu ku khaldan yahay ama masalada khaladka meeshay uga jirto anuu ardaya iska ahay wax ma ogaan karo wax kama fahmi karo kitaabkaani markaad itustana nimanka i akriyaan u sheegi doonaa waxaan leeyahay kitaabkan kitaab la akrista maaha meesha anuuna ku khaldan yahan dhahaa kitaabkau qaaday waa rogrogay wuxuu yidhi kitaabka wax khaldan kuma jiraan haye maxaa khaldan marka laakiin ninka qora aan fiicnayn u yidhi laakiin ninka qoray aan fiicnayn laakiin kitaabka wax khaladu kuma jiraan ninka qoray inuusan fiicnayn ma madoob aad ku nacday uu madow yahay ma gaabe uu gaaban yaad ku nacday ma dhalasho uu cid kale ka dhashaad ku nacday ninka waxaad ku nacday soo un maaha wax uu sheegay soo maaha wixii uu sheegay xaguu ku sheegay oo xumaa waxa xumood ku nacday xaguu ku sheegay haddaad keento waxaa xunka oo aad ninkan ku nacday uu ku xun yahay meesha uu ku sheegay haddaad keento isagana waa laga tega laakiin qofkan waa iska necbaaday waxa uu sheegana kulligood wax saxa waayo wax khalada kama keeni karo laakiin isagu ma fiicnaa ogaa waxaa moodaa inaysan war isku toosan ahayn shiku marka dhegeyso wixii rabaa laga sheeg wuxuu yidhi qofka marka koobaad waxaa ku waajiba inuu cilmiga barato waayo cilmigaas waa maxay waa ilaahay barashadiisa iyo barashada nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo wa macrifatu diini lislaami iyo diinta islaamkaoo la barto bil adilati lagu barto iyadoo shay walba daliilkiisa wato isagu wuxuu kamid yahay dadka hadduu war yidhaahdo hadduusa daliil u keenin aan la raacayn uu kamid yahay dadka hadduu war yidhaahdo hadday war dhahaan warkaas aysa daliil waafajin ama kitaaba qur-aanha ama suna nabiya dadkaan la raacay inuu kamid yahay isaguna waaba sheegaba aha mida koowaad marka taas waa si wadnaa ma soo adeejinaa athaaniyatu midda labaad masalada labaad alcamalu bihi alcamalu waa camalfal lagu camal falo bihi ehe bilcilmi cilmigii aada baratay waay shayga labaad oo waajibka kugu ah cilmiga aada baratay inaad ku camal fasho waay awal cilmiga maxaad u baraysay markaad cilmiga barane marka koobaad oo cilmiga barane maxaad u baraysay inaad marka hore adigu cilmiga aad ku intifaacdo oo axwaashaada aad wax uga bedasho ood ilaahay ku caabudo subxaana watacaala ood alle ugu dhawaato cilmiga marka koobaad ood baraya saasaad u barayda kadibna aad dadka muslimiinta ku anfacdo ood muslimiinta gaadsiido haddii marka cilmiga aad wakti ku bixido aad bar oo soo xasilido lagaa waayo inaad cilmigii adigu ku camal fasho xooggaadii xoog doofaar lagu eriyo nuqaa waxba kama ada faa'idin xooggaadii bal inaad wax ka faa'iida iska dhaafi dembiga ka kororsatay oo qofku sheega hadduu barto uusana ku camal falin xujuu ku noqonaa sida nabiguba sheegay alayhi salaatu wasalaam dadka ahluqur-aanka markuu ka hadlayay alqur'aanu xujatun laka aw calayka wuri alayhi salaatu wasalaam qur-aanku ama adou xujo ku yahay qiyaamaha oo kugu oo kugu markhaati fura ama waa kugu markhaati fura qur-aanku qiyaamaha waa imaana dadka laba qaybood aanu qaaya qayb kamid a qur-aanku wuxuu leeyahay ilaahayow anaa markhaati u ah waa waa camal fali jiray wixii aan ka reebo wuu ka hali jiray wixii aan farana waa u fartoomi jiray ilahu waana akri jiray ilahu marka hore waa bartay kadibna waa waa camal falay ilahu kana cadaab ma budna saasuu dhahaa garabkiisu taagan yahay qayb kalena qur-aanku wuxuu ku yahay xujuu ku yahay wuxuu leeyahay ilaahayow kani marka hore ama ima baranu dhahaa ama wuxuu leeyahy ilah waa bartay laakiin wixii aan farana kama harin ma ma fartoomin wixii aan ka reebana kama harin ilahay waa ihaaneeyey ilahu waa camal falin ilahu ma mudna in janna la geeya naartaa la geeyo dhahaa qur-aanku waa labadaas marka mid kamid a xujatun laka w calayk sidoo kale xadiis usama saxiixa ku yaalay saxiixayn ku yaalay nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam qiyaamaha nin naarta la gelina ee mindhicradu ka daadanaya ee mindhicrada ku wareega markaasa waxa u imaanaa dadkii ahlu naarka ahaa oo uu wacdi jiray waagii hore markaasa waxay dhn ya fulaan maa shaanuk fulanow shaanigaad waa maxay alaysa kunta ta'muruna bilmacruufi watanhaana cani lmunkar maxaa kugu dhacay maanta maxaa naarta noogu kaa keenay mawaada macruufka iyo wanaaggana fari jirin munkarkana aadan naga reebi jirin ninkaan nin cilmiga u ahaa cilmigii uu lahaa dadku u sheegi jiray wuxuu dhihi jiray war waxaanu xaaraam waaye ka fogaada war waxaanu waajib waaye sameeya waxaasu shirki waaye ka dheeraada waxaasuna bidco waaye iska dheeraada taasu sunno waaye sameeya taasu tawxiid waaye sameeya saasuu dhihi jiray kadib waxay ku arkayaan isagoo naartii kula jira hay waa ka diideen adduunyada warka naartii yaa la geliyey isagiiba kula jiraa wax la yaab la waayo war maxaa adiga kugu dhaca annagana la gelay oo warkaadaan badgeli jirnay adiga maxaa kugu dhaco naarta nagu kaa keenay markaasu wuxuu leeyahay kuntu aamurukum bilmacruufi walaa aatiih macruufka aan fari jiray adinkaad idin fari jiray maane anigu lama imaan jirin wa anhaakum cani lmunkari munkarkana waa idinka reebi jiray wa aatiihi laakiin anaan la imaan jirin munkarka waa idinka reebaa waan idin damaray jiray macruufka waa idin fari jiray laakiin ma fartoomi jirin wuxuu noqday arrintaas wuxuu ku mutay inuu naarta jahanama ku jiro mindciradiisu ku hoobtaa naarta jahanama cilmigu marka wuxuu barashadiisu nacfileeya markii lagu camal falo haddaan lagu camal falin barashadiisu aduu xujo kugu tahay dhibay kugu tahay waana kale cadaab adag yahay qofka caalimka ah ee xumaanta sameeyey iyo jaahilka xumaanta sameeyey waa kale cadaab kulul yahay yaa cadaab kulul caalimka caalimka se wax lagu cududaaro ma lehe masaladii waa yaqaan inay xaaraamtu og yahay waana uu sameeyey waa u kastay waa sameeye isagoo cilmi ulahu sameeyey marka masalada labaad oo qof walba muslima ku waajib ah cilmiga ka sokow iyo barashada cilmiga alcamalu bihi waa cilmiga in lagu camal falo wixii tawxiida tawxiid u aqo wixii maaragtay sunnaa sunna u aqo wixii shirkiya shirki u aqo ka fogaaw saas yeel labadooda yaa adag in cilmiga la barto iyo in lagu camal falo yaa adag asleedi camalfalka adag cilmi barashada waa la dhooban yahay waa la baraa laakiin camalfalkaa lagu kala haraa camalfalkaa lagu kala haraa shaygu wuxuu ogyahay inuu qofka ogyahay wixii inay xaaraam yihiin dariiqo usa saxmeen laakiin dana iskama celi karo ku dhaha bal wateeye waay camalfalku waa kuwa adag yahay ala isku dayo marka cilmiga barashadiisana in lagu dadaalo camalfalka camalfalkana aan laga reebin masalo markaad barato ku camalfal masalo markaad barato camalfalkeeda raaci athaalithatu masalada saddexaad arrinta saddexaad oo umuurtii afartaneed ka mid a addacwatu ilayhi addacwatu ilayhi maxaa laga wadaa addacwatu waa yeeris dadka in loogu yeero dadka ilayhi ay ila alcilmi cilmiga aad baratay waay cilmiga aad baratay xalaasha iyo xaaraantaad kala baratay wixii sunnaa iyo bidcahaad kala baratay shirki iyo tawxiidaad kala baratay xumaan iyo ficnaanaad kala baratay ma wixii ma markaad barataad inta ku camal fashaad masaajidka iskala geli mase dadka muslimiintaad ufaa'iideyne dadka muslimiintaad ufaa'iideyne dadka muslimiinta ayaad ufaa'iidaa lagaa raba dacwada gudato dacwada inaad gudataa lagaa raba ood gaalada iyo muslimiinta intaba dacwada ku gudato waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiina ilahde dadka qofka u fiican wey qofka khayrka barta ku camal fala dadka ugu yeera dariiqii ambiyada ilahayna waa saas nabi maxamed alayhi salaatu wasalam wuxuu leeya qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira kani waa wadadaydii dadkaan ugu yeeraa calaa basiiratin oo ku sugan calaa cilmin aniga iyo ciddii raacsanba dadkaan ugu yeeraynaa wadada wadada khayrka dadkaan loogu yeeraa marka arrintaas arrin muhiima wa waana wadiifat lambiya wadiifat rusul walambiya waa shaqadii ambiyada ilaahay iyo rususha ilaahay iyo saxaabadii nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam iyo dadka ahlucilmiga ah iyo ahlukhayrkii shaqadooda waxay ahayd inay cilmiga bartaan ku camal falaan dadka baraan saasay dadka inay baraan marka waa inaad wax allaala wixii aad faa'idaysatay inaad faa'iidada lagaa rabaa lagama wado dacwadan inaad masaajid kitaaba aad ka akrido keliya lagama wado waxaad baratay hal masalaad baratay halkii masalo ood baratay qofkaad aragta u sheeg masalan waxaad baratay in la yidhaahdo allaya awowow ama allaya awliye allahi in la yidhaahdo shirki miya mase waa tawxiid shirki waaye se baryaha waxaa iskale allah subxaana watacaala ilahay in cid kale loogu darahay shirki waaye waad ogaatay waxaad aragtay hooyadaa oo sidii leh makaa muse mase u sheegi waa u sheegi adeerkaad u sheegi awowgaad u sheegi jidka qofka manaad u sheegi waxaad kaloo baratay in midigta in lagu cabaa ay waajibta haddii wax la cabaa ama wax la cunaa bidixda in lagu cunaa ama lagu cabaahuna ay xaaraamta waxaad aragtay aabbaha ku cunaa bidixdii ama ku cabaa ama walaasha ama walaalka ama qof muslim oo kula un meel meel fadhida ma u sheegay mase u sheegi mayso waa u sheegi khayrka waa u sheegi waxaad baratay markii la tuka tago in futro in la dhigtaa way waajib tahay oo meel laysku aadiyo meel cidlaa in layska istaagay howdajihe layskaga tukada hawna aysa banaanayn waad baratay waad ku camal fashay walaalka ahaa cusub meel cidlaa iska istaagay salaada markuu ka baxo waxma u sheegay mase u sheegi mayso waa u sheegi waa u sheegi lagaa yeeli maayo anugu xiroo baan ahay waxbaan hadda bartaa weli ma ana gaarin heeraan dad wax u sheego masaladii aad xalay faa'iidsatay maanta dad aragto qof ku khaldan waa u sheegi saas oo dacwatu ileyh e maxamud waa yeeli kartaa waa yeeli kartaa ninkii meel cidlaa ku tukaa sutro waa unoqon kartaa inaad hor fadhiisato ha hadhowdiina laakiin aad u sheegto waa wax fadli matalan qof agadashada ku tukayday isagii markaa salaada ka baxda weli isagii salaadii waa ku jiraa sida fiican waa inaad sugto waana fadli dheeraad oo xaggaada hadood laakiin kacdo waa dambaado lagu dhihi maayo isagaa laga rabaa inuu sutro dhigto qofku sutro sutro dhigashada isagaa laga rabaa haddii marka aad ka kacdo ama qofka ka horreeya uu ka kaco waxaa la rabaa meesha sutro ugu dhow inuu isagu dhaqaaqa laga raba maslaxada salaadiisa ku jirtay inuu dhaqaaqa laga raba calaa kullin dacwada sheega in qofku markuu waxaan barto uu dadka ugu yeeraaho waa shay muhiim ah waay waa shay muhiim ah waay waana shaqada qabto midda ugu fiican waay addacwatu ilayhi shayga saddexaad addacwatu ilayhi waa shayga aada baratay dadka inaad ugu yeerto shayga afaraad alraabicatu masalada afaraad masalada afaraad oo qof walbao muslima inay barato ku waajibkaahi assabru waa in lagu sabro cala aladaa dhibka oo fiihi cilmiga barashadiisa iyo gudbinta dadka aada cilmiga gaarsiiyay kaasoo gaaray ya iyo camalfalkiisa ha iyo camalfalkiisa asabru cala aladaa fiih arrinta afaraad oo qof walba muslima laga rabo asabru waa sabr lagu sabro cala aladaa dhibkaa lagu sabraa dhibka waxa uu ka imaanaa ay fiihi ay fii nashri lcilmi cilmiga faafintiisa dhibka kaasoo gaara inaad ku sabarta waay waxaad ogaataa qofku markuu marka koowaad muwaxid noqdo waa la dhibaatayna hadduu tawxiidba la yimaado ilahay ku xiraado ilahay kaliga cibaadada siiyo waa la dhibaatayna dhibna laga day maayo waana wixii ambiyada ilaahay subxaana watacaala ay la waxay lasoo wada kulmeen waay ilahay wuxuu leeyahy wakadalika ma arsalnaa min qablika ama wakadalika nuuxi ilayka ayad suurat alfuqa ku jirta wakadalika ma arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxi ilay maya ayadaas maha suurat alfurqaan ay wakadalika jacalnaa likuli nabiyin caduwa min almujrimiin kadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwa min almujrimiin saasoo kalea nabi walba waxaan u yeelnay cadow mujrimiinta ka mid a oo gaalada ilahay gaalada ilahay ku gaalowda ka mid a mujrimiin waayo cadow way leeyihin nabina wax kasoo bilaaw ambiyada ilaahay ilaa nabi maxamed uke uka waa la dhibaayay nin markuu tawxiidka la yimid oo ilaahay keligii hala caabudo uu yidhi caleemo qoyan lagu soo dhaweeyey ma jirin nabi noox sidii loo dhibaayey oo loo rafaadinayay oo markii dambe qoomkiisii habaaray kadibna doonaa samayse la yidhi markaasaa doonta isagii wixii raacsaa lagu badbaadiyey intii kalea waa la halaagay nabi nuux waa awalu rasuulin waaye oo dadka loo soo diro nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam khaliiluraxmaan ah dadkiisii wax raacu ka waayey markaasoo wuxuu leeyahay tawxi ilahay keligii caabuda in laga yeelay si iska dayda waa la nabadgeli diiday markaasaa markii dambe waxaa loo inta loo tashado godood loo qodo godadkii dabab lagu shiday sida suuratu alambiya ilahay uu ku sheegay subxaanau watacaala aa dabkii lagu tuuray xog lagu siiyey naftiisaa loo badbaadin diiday waa nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam waxaa saas yeela oo dila ah aabihiisa kow ka ah aabihiisa kow ka ah aabihi aazara kamid a waxaa godkaa lagu rida dhaha oo daawa ah ambiyadii ilahay in badan oo kamid ah waaba la laayaba waaba laga taklusay waa la dilay nabigeena nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu soo baxay ma la soo dhaweeyo caleemo qoyan miyaa lagu soo dhaweeyey maya nabiga alayh salatu wasalaam waa lala diriray waxa lagula diriraana waa tawxiidka iyo dacwada ko markii nabiga waxyiga lagu soo dejiyey isagoo cararah wuxuu u yimid khadiija waxaaskiisiiyeen waraqa ibnu nofal nin la yidhahay u keentay oy qaraaba ahayeen waraqa ibnu nofal markaasu waraqa hadaladii uu ku yidhi waxaa kamid ahaa ma jita ma jaa axadun qatu bimili ma ji'ta bihi ilaa cuudiya hadalkiisaasa ku jirta ma jaa axadun qatu ama ma jaa rajulun qatu abadkiis nimba lama imaanin bimili ma ji'ta bihi wixii aad la timid oo kale oo tawxiidka alla keligii hala caabudo ah ilaa cuudiya waa lala collaytamaa waa lala dagaalamaa warmaa loo soo qaadaayo seefo markaasaa nabiga waxaa la gaarsiiyey in lala dagaalamo oo inuu cibaadaystaanka la diido oo markuu sujuudo qoorta inta loo yimaado qoorta laga saaro xag laga saaro ama maqaarta geelu dhigo madaxa laga saaro calayhi salaatu wasalaam ama markuu yidhahdo ilahay keliga hala caabudo ciyaalka iyo naagaha lagu dalbado iyo marasta wax magaratada iyo dadka waalwaala ee la yidhaha dhagaxyeeya la dhagaxyeeyo digu ka hoorto nabiga calayhi salaatu wasalaam aa la gaarsiiyey waxaa la gaarsiiyey in markii dambe magaaladii uu ku dhashay oo makaahil laga cayriyo isagoo dhuumashaa ee markuu cararan aan laga harin ee la yidhaahdo ninkii keena boqol halaad u leeyahy madaxiisa isagoo nool iyo isagoo dhinta boqol halaad u leey wada baar madow isla socota ee firxad lagu raajay calayhi salaatu wasalaam god ayaan iskaga jiro isagoo dhuumaa markuu magaalada madiine tegey oo dadkii ansaarta degan ay soo dhaweeyeenna loogama harin xuduulaan iskaga daba tegay waa looga xuduulaama magaalada madiine uu tegay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa looga ilaa markii dambe wax la gaarsiiyo ilkaha looga jibshay ilkaha qaar ee lagu daqriyay calayhi salaatu wasalaam muxuu galabsaday tawxiidkaas wa qof walbao marka tawxiid la timaada oo diin la timaada oo dadka diinaad u sheegaa tirahda waa la dhibaa waa la dhibaa haddii marka ambiyadii ilaahay saas loo dhibay qofaa nabigeen xaad u malayne oo qof iska caadi ah minbaabi owla waa in la dhibo dhibka haddaada marka u sabri karin dhibka kaa soo gaara dadka aad khayrka u sheegay iyo diinta ku camalfalka aad ku camalfalay dhibka kaa soo gaara haddaada u sabri karin waxba isdaalini waa lagu dhibaa dadka ku dhibaana waxa u horreeya dadkaada u horreeya dadka adugu aad ka dhalatay markay ku maqlaan inaad muwaxid tahay marka koowaadba bidciyaad noqotaa lagu dhahaa badarka waa lagaa goosaa salaanta waa lagaa goosaa adiga dhan wahaabiyaa taa lagu dhahaa waa lagu faquuqa dadka waa lagaa takooraa dadka waa lagaa takooraa ilmaha inta kale si si gaara loo daryeelaa mararka qaar adigana daryeelad wey wax ku daryeelad wey waa lagu caaya waa lagu dhaleecayna amaamadaada waa la dhaleecayna kamiiskaada waa la dhaleecayna xijaabkaada da gabartaa waa la dhaleecayna dhaqankaada suuban waa la dhaleecayna daykiyaa soo socdaa lagu dhahaa naga dariiriya meesha naga kala kaciya kuwiyaa soo socda mid khayr badan maahane tiyaa soo socota wax may sheegi jirta weligeed saasaa lagu dhaha maxaa lagugu heestaa maxaa qofkaan lagu heesta hadii la yidhahdana wax kale laguma heeste weligiis wuxa uu la taagan yahay ilahay keligii hala caabudo bidcada ha laga fogaado khuraafaadka ha la iska daayo nabi maxamed ha lagu daydo calayhi salaatu wasalaam cilmiga sharciga hala barto shay walba daliilkiisa ha lala raadsho waxaasaa lagu heestaa intaasu dembigiisu noqaa marka araabicatu masalada afraad asabru waa sabr lagu sabro cala aladaa dhibka fiihi ay fii talabi cilmiga kaa soo gaara iyo sidoo kale camalfalkiisa iyo ugu yeerida dadka loogu yeero marka koowaad cilmiga barashadiisu sabray ubaahanta ogti waa laga wada warqabaa cilmiga barashadiisu sabray ubaahanta oo inaad meel fadhiido cilmi barasho aad meel iskaga fadhiisataa oo wakti badan ku bixidaa way ka adag tahay dhagxaanta buuraha in la daldalo waa ka adagta qof aan u sabrinuna ma keeni karo marka xigta in lagu camal falahuna waa kasii daranta cilmiga aada barata safaray ubaahantaa laftirkeedu marka saddexaad in dadka loogu yeeraahuna intaasoo dhan waa kasii daranta dadka in badan oo kamida waa xishoo hayaan markay dad wax ugu yeerin tahay wuxuu arkaa nin khaldan u arkaa inuu yidhaahdo niyow sheegaan walaalo waa qalad sheegaan waa shirki sheegaan waa bidco sheegaan waa xaaraam u ka sheexa waa ka xishooha qofkaasuna qof fiican maa qofka xaqa ka xishoodaa ma fiicno xaqa waa la sheegaa laakiin waxaa la rabaa inaad si usluugaysan ku sheegto si xikmadu ku dheehanta aad ku sheegto inaad qofka marka hore tira wariyaha jaahili oo odayga waayeelkahay waxaan xaaraam weeye maxaad mar hore waxu bara weyday hadalka uga bilaabin si tartiiba inaad dadka wax ugu sheegta la rabaa alraabicatu masalada afraad asabru cala alhadaa fiihi waa in lagu sabro dhibka qofka kasoo gaara masaladan arrintan dhib kasoo gaara intaas ka badan ma lasoo xidi karaa wdaliilu qawluhu tacaala ayada qudara daliilkeedu waa maxay saddexdan masalo afartan shay uu sheegay maxaa daliil u ah daliilaa la iska rabaa waa shaaki wadaliilu daliilkuna qawluhu tacaalaa hadalkii alla waayo qawluhu hadalkiisa tacaala sareeye alle bismi illaahi araxmaan araxiim walcasri ilahi wuxuu le walcasri zamankaan ku dhaartay waktiga aan ku dhaartay walcasri wa waa waawlqasamkii waay walcasri zamanka iyo waktiga o dhan aan ku dhaartay waa la yidhi walcasri salaada casiraan ku dhaartana waa layihi waa lagu macnay labada tiil rabaa lagu macnay karaa salaada casiraan ku dhaartay salaat lwusta salaada dhexe xaafidu cala salawaati wasalaati lwusta ilahay salaadaha ilaaliya dhawra gaar ahaan salaada casir si gaara usii dhawra salaad salaat lwusta si gaara usii dhawra waa salaada casir waa walcasri salaada casiraan ku dhaartay ilaahayna subxaana watacaala wax u banaan khalqigiisa cidou doono inuu ku dhaarto cidou doono ilahay ku dhaaran karaa laakiin addoommadiisa maxaa u banaan iyaga inay isaga keligiis ku dhaartaan cid kale uma banaana nabi inay ku dhaartaan uma banaana inay malag ku dhaartaan uma banaana inay aabahood ku dhaartaan uma banaana inay hooyadood ku dhaartaan uma banaana man kaana minkum xaalifan falyaxlif billah nabigu alayh isalaatu wasalaam qofka idinka idin ka mid a oo raba inuu dhaarto ilaahay ha ku dhaarto bas cid kale lagu dhaaran kara lamaan nabi laguma dhaaran karo weli ilaahay laguma dhaaran karo malag laguma dhaaran karo aabbaha laguma dhaaran karo wax kalood ku dhaaran karta maroon allah subxaanahu watacaala walcasri casirkaa ku dhaarta ee ina alinsaana insaanku dadku ama rag ha noqdeen ama dumar ha noqdeen ama carab ha noqdeen ama cajam ha noqdeen ama gaala iyo muslim waxay rabaan ha noqdeene ina alinsaana insaanku iyo reer bani aadam lafii khusrin lafii khusrin khasaaray ku jiraan waa khasaarsan insaan oo dhan khasaaray ku sugan yihin ina alinsaana insaan oo dhan iyo reer bani aadam oo dhan lafii khusrin kuwa khasaaro ku soowa oo hoogoo halaagsamay oo balaayo ku dhacday ila aladiina markii laga reebo kuwii maane kuwaas lasoo reebay maane inta kale insaanku waa khasaarsan yihin khasaarana waxa u weyn in qofku maalinta qiyaama la cadaabo oo ahlunaar laga dhigo ahlunaarna waa dadka dhan dadka dhan oo bini aadamka oo ilaahay abuuray kulli waa ahlunaar ila aladiina markii laga reebo kuwaan maane inta sifooyinkaas lasoo socota maane inta kale waa ahlunaar ila aladiina kuwii maane aamanuu iimaanka laga helay oo muuminiinta noqday iimaan yeesha oo ilaahay rumeeyey rasuulkiisa rumeeyey malaa'igta rumeeyey qiyaamaha rumeeyey wax walba oo la rabay in la rumeeyo kuwii rumeeye maane inta kale waa khasaareen oo haddana waa camil uu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan ay sameeya iimaan waa leeyihiin oo waa ahlu tawxiid haddana waxay sameeyeen wa camiluu waxay sameeyeen alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan ay sameeyeen asaalixaat acmaashaas usuuban waay camalka saalixaana waa camalkii laba shardi leh birina waa la iska rabaa hadii ala yidhaha camalka saalixa camalka markii leeyahay camal saalixa waay camal suuban waay camal guulaysta waaye shaqo lagu guulaysta waaye markii laleeyahay laba shardi yidhahda laba shardi camalkii laga helo waay shardiga koowaad waa maxay al-ikhlaas ilahay dartii camalka in loo sameeyo shaqadaan ilahay dartii loo qabto qowlkaan ilahay dartii in loogu qowlo shardiga labaad waa maxay almutaabaca waa raacitaan yaa la raaca nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam waa sheegaan inuu yahay shay nabi maxamed kuu jideeyey camalkaas wuxuu noqdaa camal lagu guulaysta matalan salaad subaxaad tukatay laba ragcaad tukatay ilaahay dartiisaad salaada subaxo tukatay qof ha ku aragta umaada tukan lacagha lagugu sii umaada tukan laguguma qasbin ilaahay dartiisaad u tukatay shardigii koobaad waa laga helay soo maaha shardigii labaadaa la fiirinaa nabi maxamed ma ka sugnaatay laba ragco inuu bacda alfajri tukan jiray oo salaad subax la yidhaah waa ka sugnaatay waa ka sugnaatay nabiga aleyh salaatu wasalaam salaadaas marka waxay noqeen camal saalixay noqeen oo wacamiluu sameeyaa saalixaati acmaasha susuuban oo watawaasow haddana isku dardaarmay bilxaqi xaqii isku dardaarmeen watawaasow waxay isku dardaarmeen bilxaqi xaqii isku dardaarmeen iyo khayrkii camalkii marka hore shayga waa barteen iimaanay leeyihiin marka xigta waa ay ku camal faleen marka saddexaad waa isku dardaarmeenoo dadkay ugu yeedheen waa isku wacdiyeen waa isku waaniyeen watawaasow haddana isku dardaarmay bisabri sabarka isku dardaarmay oo dhibka kasoo gaara ashyaadaas in lagu sabro oo yidhi ilaahay aan ka cabsano khayrka wanaagga aan barano aan ku camal falno ee wixii dadka aan ugu yeerno wixii dhibaataho naga soo gaarana aanu sabarno saasay dheheen oo watawaasow isku dardaarmay bisabri sabarka isku dardaarmay waxaa raba marka afartii masaleba wuxuu shiiku u keenay ayadan in afartuba daliil u yihiin afarta xaggee daliil uga kala yihiin macal bare hay ila aladiina aamanuu waxaa soo gela cilmigii in la barto se waxa weeye qofku iimaanka iimaan ma yeelan karo hadduusa wuxuu hadduusa iimaanba aqoonba waa ko wacamilu saalixaatina waxay daliil u tahay qaybta labaad oo ah alcamalu bihi shaygii in lagu camal falo watawaasow isku dardaarmay bilxaqi xaqa isku dardaarmaa waxay daliil u tahay addacwatu ilayhi in shayga dadka loogu yeero watawaasow isku dardaarmay bisabri sabarka isku dardaarmana waxay daliil u tahay asabru cala aladaa wixii dhiboo kaa soo gaara in lagu sabro maanta waxaan qaadanay afar mas'alo oo uu shiiku sheegay mid kastoo ka mida in la bartaahu inay waajib tahay shaygii koowaad masaladii koowaad waxaa laga dhigay alcilmu in cilmi la barto cilmiga sharciga in la barto ko cilmigiina waa uu sheegay shiikhi cilmigu wuxuu yidhi macrifat llahi wa macrifatu nabiyihi wa macrifatu diin lislaami biladilati waayu shaygii labaadna waxaa laga dhigay alcamalu bihi in cilmigii la bartay lagu camal falo shaygii saddexaadna waxaa laga dhigay addacwatu ilayhi shaygii aada baratay ood ku camal fashay dadka inaad ugu yeerto shayga afaraadoo u dambeeya waa maxay asabru cala aladaa fiihi dhibka kaa soo gaara asabru in lagu sabro cala aladaa adigu waa dhibka oo fiihi fi ashyaada o dhan kaa soo gaara in lagu sabro daliilna maxaa u ah intaasoo dhan waalcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamilu saalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri suuradaas gaaba afartaba daliil u ah midda u horeyda oo ah cilmiga barashadiisa ila aladiina aamanuu aamanudaasa ay soo geli tan labaadna wacamiluu asaalixaatiya daliil u ah se qofkii muuminka ahay iimaankii loogama harin oo iimaanku keligiis ma uusa badbaadin hadduusa camal saalixa la imaan tawxiidkii iyo khayrkii wixii waa irtiqaaday waa uu bartay laakiin haddana camal saalixuu ku daray tan saddexaad oo ah adacwatu ilayhina maxaa daliil u ah watawaasow bilxaqi taas afaraadna waxaa daliil u ah watawaasow bisabri calaa kullin dadku khasaari kuwada sugan yihina ilaha yidhi dadkii sifooyinkaas laga helo maane qof walba marka sifooyinkaas ka fiiri sifooyinkaas day wax kaa dhiman yihiin dadka khasaaraad ku jirta ogaw ee isdaba qabo inta gobol goorta hadday sifooyinkaas ku dhamaystiran yihiinna ilaahay ku shukri inaad ilaahayna bariyo weydiiso in ilahi subxaana watacaala uu ku baaqi yeelo nimcada aad haysato ko fiiri marka hore imaan ma leedahay cilmi ma leedahay wax ma taqaanaa marka xigta waxaad fiiridaa waxaad ku camal fashaa aada baratay marka saddexaad waxaad fiiridaa xaqa dadka ma ugu yeertaa oo dadka xaqa ma u sheegtaa marka afaraado ugu dambaystaa waa maxay maxaad fiirine maku sabartaa wixii aad dadka ugu yeerayday dhibaatadii kaa soo gaarayday maku sabartaa ama kuma sabartid haddaad ku sabri weydo waa waxbaa ku haysta haddii a la yihahdo marka cashirka waa la iska rabaa intaas hadda la akriyo berri qof walba inay soo xisidaa laga rabaa korkaan ay ka taqaano macnahaana ay u taqaano korka ay ka taqaano macnahaana ay u taqaano su-aal walba laga weydiiye ka jawaabi karto xifdi ahaana ay xifdi karto cashir walbana xilligiisa hala fiirsho oo cashirka xilligiisa kahor in la joogo waay in markii cashirka la bilaabo kadib meelaha albaabada laga soo galo lasoo ordaydo la ruxleeyo ludida dadkaa bashiirku dila markaas haddaad inta soo baxdo soo orado eed orod ku timaado adoo awel yeeli jiray shirka kaa soo baxaa dadka dila ha dhibaatayni marka dadka xilligii kahor soo diyaar garow xilliga kahor soo diyaar garow rag iyo dumar baa intaasa laga rabaa dumarka waxaa intaas u dheeriya waxaa la rabaa dumar iyo rag kulligood xishoodka waa laga wada rabaa iyo aadaabta inay ilaaliyaan si gaara laakiin yaaba ay caalo u tahay xishoodka iyo iyo aadaabtu dumarka dumarkay u tahay dumarka waxaa ka yeeraa buuqaa ka yeeraa shanqaraa ka yeeri waa sheekeeyahaya inay sheekeeyaan sax maa ragga sheeka ka yeeri may waana ka tiri badan yahin dumarka dumarkuna waa sheekeynaya gabdhaha marka waxaa laga rabaa gabar walba oo sheekeehe oo aan dacashirka laga dhegaysan karin waa la qoraa waa laga cayraa masaajidka waa laga buraa soo geli mee taasu baraka ma leh baraka ma leh inta kale waxaa rabaa inay casirka si aadaaba ku dhegaystaan meesha ma la joogaa mase lama joogo in la kala aqoon waayo hadda dhinaca wiilasha wax ka yeeri maayaan dhinaca gabdhaha dhegeysta wax ka yeera sax maa waxaasi khiyaare sax maa gabdhaha marka waxaa la rabaa in gabdhaha odaya waaweyn ay waanshaan waxay arkaan inay ciyaarayaanna ay ka saaraan waxaana suurtagal ah sida wiilasha loo soo kala soocay ragga kuwii yareerka ahay dugsiga loogu reebay inaan ayaga loo kala soocin ayagana hala kala sooco maclimaadku ha kala sooceen wixii yar yara oon wax qaadan karin oon wax dhagaysi gaarin dugsiga ha looga soo tago dugsiga haloogu ha loogu dhigo xilliga cashirada wixii wax qaadan karana oo aadaabta ilaalin karana oo wax xambaari karana ha la keeno qofkaasna sheeka kama suuraawdo markaas se wixii la sheegaya u hanqal taaga isleeya waxaan yaa wax ku dhaafin laakiin qofku hadduusaba gaarinba inuu wax dhagaysto markii meesha la keeno rabshuu la imaaha rabshuu la imaaha iyo sheekuu la imaaha mas-uuliyad ma qaadi karo mas-uuliyad ma qaadi karo marka maclimaadka waxaa laga rabaa gabdhaha ah inay gabdhaha kala soocaan wax walba oo aan wax faa'iidaysan karin in looga soo tago dugsiga intii wax faa'iidaysan kartaa una ay timaado intaas wixii khaldanna loo naseexeeyo wixii naseexada diidana loo diido inay xalqada kasoo kasoo qayb qaataan dadkay rafaadaayaan dadkay rafaadaayaan marka la isku xishoodo gabdhaha isku xishooda hadii la yidhahdo ayaga laftirkoodana waa la weydiin doonaa waa laga rabaa inay casirka xifdiyaan iyo inay macnaheeda bartaanna waa laga rabaa laftirkooda waa laga raba wax wiilasha geliya laga rabaa maa wallahu subxaanahu watacaala aclaa waaclamu billahi tawfiiq